magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayey sidii haweenka soomaaliyeed ay door uga yeelan lahaayeen aragtida dib u habeynta dastuurka soomaaliya kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda soomaaliya siyaasiyiin iyo madaxda ururada haweenka soomaaliyeed wasiiru duulaha wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya ilyaas sheekh cumar ayaa ka warramayay ahamiyadda kulankan maanta marka way ka duwan tahay maalmahaasi waxaa si gaara loola kulmayaa hooyooyinkii soomaaliyeed gabdhihii soomaaliyeed ee aqoon-yahanka soomaaliyeed ahaa hoggaankii haweenka soomaaliyeed oo runtii la dul istaagayo dib u eegista dastuurka iyo in la dhagaysto aragtida ay ka qabaan ma soo koobi karno haddii aan dhahno haweenka soomaaliyeed taariikhda ay ku leeyihiin qarannimada soomaaliyeed ha laga sheekeeyo wax ma ahan hal saac iyo laba saac iyo maalmo lagu soo koobi karo taariikh weyn ayay ummadda soomaaliyeed ku dhex leeyihiin haweenka soomaaliyeed sidoo kale waxay taariikh mugley ku dhex leeyihiin badbaadinta qaranka soomaaliyeed burburkii soomaaliya markuu dhacay haweenka soomaaliyeed kaalin waxay ka qaateen runtii aada iyo aad runtii muhiim u ah xildhibaan sahar cabdulaahi oo ah habdhowraha golaha shacabka ee dastuurka soomaaliya ayaa sheegtay in ay muhiim tahay in haweenka soomaaliyeed ay door ku yeeshaan dib u habeynta dastuurka ee dastuurka soomaaliya si cad oo heshiis ah waxay ugu qoran tahay farqadiisa saddexaad qodobka shan in haweenka soomaaliyeed ay xaq u leeyihiin inay ka qayb qaataan siyaasadda siyaasadda keliya ma aha saddexda hay-adooda dalka u sarreeya inay qayb ka yihiin waa mabaadiida qofka bini aadamka ah uu leeyahay dastuurkay ku caddahay dastuurkana waxaa ku qoran soomaaliya wax dastuurka soomaaliya waxaa saldhig u ah qur-aanka kariimka iyo sunnada nebiga sala allau calayh wasalam waxaana ilaalinaya muqadisaadkaas waxaa ilaalinaya shareecada iyo cadaaladda iyo bulshada si kastaba dowladda soomaaliya ayaa waddo qorshe bulshada soomaaliyeed ay qayb uga noqonayaan dib u habeynta dastuurka gaar ahaan ururada bulshada ah iyo aqoon-yahanada dalka